halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye udanogu saaciiday sharxin sifahaaga tubtiisinayow ebnagu saaciid sharxin sifahaaga satirow ilaahow adanku su'aalni satirow ilaahow adanku su'aalni
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijka waxaana aan bartamaha kaga jirnaa waxbarideenni hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ee baibalka waxaannu caaway hore idiinku sii wadi doonnaa warqaddii labaad ee rasuul bawlos u qoray dadka reer tesalonika maadaama warqaddii koowaad ee reer tesalonika ay adkaynaysay soo noqoshada ciise masiix u soo noqonayo kiniisadda ee loo yaqaano kulanka ciise masiix ee hawada lagula kulmayo ayaa warqadan labaad ee reer tesalonika ay adkaynaysaa soo noqoshada masiixu dunida ku soo noqonayo marka labaad oo uu dunida ka taagi doono boqortooyadiisa markiina ugu dambaysay waxay inoo joogtay cutubka labaad aayadaha saddexiyo toban ilaa afariyo toban waxaana qoran sida tan laakiin waxaa nagu waajiba inaannu mar waliba aawadeen ilaah ugu mahadnaqno walaalayaasha rabbigu jecel yahayow waayo waxaa ilaah bilowgii idiin doortay badbaado ku timaada ruuxa quduus idinka dhigaya iyo rumaysadka runta tan uu idinku yeedhay injiilkayaga inaad heshaan ammaanta rabbigeenna ciise masiix waxaa labadan qidco haddaba looga hadlayaa saddex siyaabood ee badbaadada ilaah oo saamaynaysa shalay maanta iyo berri haddaan idin kala dhigo haddaba qidcada ayaa loo qaybinayaa afar qodob waxaana aan ku bilaabayaa tan koowaad markaasuu bawlos leeyahay waxaa ilaah bilowgii idiin doortay badbaado haddaba taasi waxaa si caddaana laynoogu barayaa oo aynu ku soo aragnay warqaddii rasuul boolos u qoray dadka reer rooma cutubka siddeedaad haddaan markaa idiin soo xiganno dhegaystayaal aayadaha ayaa waxaa ku qoran cutubka siddeedaad aayadaha siddeed iyo labaatan ilaa koob iyo soddon ee baalka laba boqol siddeed iyo toddobaatan waa kitaabka baibalka buluugga ah ee sidatan oo waxaynu ognahay in wax waliba wanaag ugu shaqeeyaan kuwa ilaah jecel xitaa kuwa qasdigiisa loogu yeeray waayo kuwa hore u yiqiin waxa uu haddana hore ugu doortay inay u ekaadaan suuradda wiilkiisa inuu isagu curad ku noqdo walaalo badan dhexdooda oo kuwa hore u doortayna haddana wuu u yeedhay kuwuu u yeedhayna haddana xaq buu ka dhigay kuwuu xaq ka dhigayna haddana wuu ammaanay haddaba markii aad u fiirsato aayadaha saddex iyo toban ilaa afar iyo toban ayaa bawlos isla arrinkan oo kale ka hadlayaa waxaana uu leeyahay waxaa ilaah bilowgii idiin doortay badbaadow waxaa haddaba taasu ay dhacday wakhti hore waa kuweenna la badbaadiyey e waxna aan garanaynaa waxa aayaddu ay leedahay waanan rumaysanahay haddaba ma waxa ay kula tahay in ilaah ina doortay intaynu dunidan imanin haddaba nin wadaada oo masiixiya ayaa maalin waxa uu yidhi waan ku faraxsanahay in ilaahay doortay intii aanan dunidan imanin waayo haddii uu sugi lahaa inta aan dunidan ka imaado ima uu doorteen waxaa haddaba loo jeedaa inaadan wax cusub ilaa hortii ku samaynin haddii markaas aad masiixa ku kalsoonaato waxaa haddaba jira arrin kale oo ay tahay inaan maanka ku hayno waana markaa kitaabku uu leeyahay sida ku qoran injiilka sida yuxanaa u qoray cutubka toddobaad aayadda toddoba-iyo soddon markaasoo uu lahaa maalintii u dambaysay oo ahayd maalintii weyneed ee iidda ayaa ciise istaagay oo qayliyey isaga oo leh haddii qof un harraado ha ii yimaado hana cabo marka waxaa loo jeedaa mid waliba ee xagga ruuxa ka dareema baahi inuu masiixa u tago asbaabta aadan u imanaynin waxa weeye inaadan ilaah harraad u qabin waa kuwiinna aan ilaah doondoonin e oo waxa ay kula tahay inaadan badbaadiye u baahnayn haddii aad ooman tahay waxa aan kugu leeyahay masiixa u imow iminkana waxaannu eegaynaa qodobka labaad waayo weli waxaannu ku jiraa sharaxaddii labada aayadood ee hore markaasuu rasuul boolos uu lahaa ka timaadda ruuxa quduus idinka dhigaya haddaba markii laynoo doortay badbaado oo ah markii aynu masiixa rumaysannay oo ah wax wakhti hore dhacay ayaa iminka ama wakhtigan xaadirka ah quduus laynagaga dhigayaa ruuxa taasina waa wax iminka taagan oo wax horey u dhacay maahan waxaa quduus lagaaga dhigayaa darajo ahaan iyo ficil ahaanba markii aad aqbasho masiixa inuu yahay badbaadiyahaaga isaga ayaad ku jirtaa waana quduuska dhigidda heer ahaaneed ama jaga ahaaneed waana wax tegey oo ah badbaadadii hore u dhacday markii aad masiixa rumaysatay waxaa ku xiga quduus ka dhigidda ficilka ah ee taabanaysa ama saamaynaysa noloshaada masiixinimo iyada oo haddaba lagu soo marayo ruuxa ilaah ayaad ku koraysaa nimcada arrinka saddexaadna waxa weeye rumaysadka iyo runta waxaana taasoo ay ka macno tahay in rumaystuhu baranayo hadallada ilaah waana habka uu ku korayo oo qofku ku horumarinayo noloshiisa masiixinimo qodobka afraadna waxa weeye marka uu leeyahay inaad heshaan amaanta rabbigeenna ciise masiix taasina waa wax aynu heli doonno mustaqbalka markaas waxa aan filayaa in aad garateen baaxadda labadii aayadood ee kore waa aayadaha saddex iyo toban ilaa afar iyo toban ee cutubka labaad ee warqaddan labaad ee rasuul boolos u qoray dadka reer tesalonika waxaa markaa ay khusaysaa marka rasuul boolos leeyahay inaad heshaan ammaanta rabbigeenna ciise masiix wax mustaqbalka imanaya waana arrinka ku saabsan marka masiixa hawada lagula kulmayo waxaa kaloo arrinkaasi warbixin inaga siinaya rasuul yoxanaa sida ku qoran warqaddiisii koowaad cutubka saddexaad aayadda labaad baalka afar boqol toddobiyo toban ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan gacalayaalow iminka waxaynu nahay carruurtii ilaah oo weli waxaynu noqon doonno lama muujin laakiin waxaynu ognahay in goortuu muuqdo aynu noqon doonno sidiisa oo kale waayo waynu arki doonnaa isaga siduu yahay waxaa kaloo arrinka la kulanka ciise masiix ka hadlaya oo uu ku qoran yahay warqaddii reer kolosaayo cutubka koowaad aayadda toddobiyo labaatanaad baalkaa saddex boqol labayo konton ee axdiga cusub waxaana qoran sidatan kuwaas ilaah baa ku farxay inuu iyaga ogeysiiyo waxa ay tahay hodantinimada ammaanta qarsoodiga ee ku dhex jirta quruumaha kaasoo ah masiixa idinku jira oo ah rajada ammaanta aayadahaasoo dhan waxa ay eegayaan mustaqbalka waxaana aynu haatan ka ogaanaynaa aayadaha oo dhan sida mustaqbalka masiixiyiintu u weyn yahay oo welibana hubaal u yahay waxaana labadii aayadood ee aynu ka soo xigannay warqaddan labaad ayna siinayeen aragti baahsan oo khusaysa badbaadada saddexda siyaabood inoo saamaynaysa marka koowaad waa layna badbaadiyey oo rasuul bawlos waxa uu leeyahay waxaa ilaah bilowgii idiin doortay badbaado waxaana badbaadada taabagelinaya marka rasuulku leeyahay ka timaada ruuxa quduus idinka dhigaya arrinka quduuska dhigidda waa maado imanaysa marka layna badbaadiyo dabadeed oo waa waxa iminka masiixiyiinta quduus uga dhigaya noloshan duufsiga iyo jarrabaada badan arrinka saddexaad ee mustaqbalka imanaya waxa weeye marka uu leeyahay inaad heshaan amaanta rabbideen ciise masiix saddexda siyaabood ee badbaadadu inoo saameynaysana waxa weeye shalay iyo maanta iyo weligeed weli waxaynu ku jirnaa haddaba xigashada cutubka labaad waxaana iminka aanu eegaynaa cutubka labaad aayadaha shan iyo toban ilaa toddobiyo toban baalka saddex boqol saddex iyo lixdan ee axdiga cusub warqaddii labaad ee reer tesalonika waxaana qoran sida tan sidaas daraaddeed walaalayaalow xoogaysta oo cilmiga laydin baray xajista ha noqoto wixii hadal laydinku bare ama wixii warqaddayda laydinku baraye rabbigeena ciise masiix qudhiisa iyo ilaaha aabbaheena kaan ina jeclaaday oo nimcadiisa inugu siiyey dhiiranaanta weligeed ah iyo rajada wanaagsan qalbiyadiinna ha dhiirogeliyo oo ha ku xoogeeyo shuqul iyo hadal walba oo wanaagsan haddaba marka uu leeyahay walaalayaal oo xoogaysta oo cilmiga laydin baray xajista ayuu bawlos ula jeedaa wixii uu baray markii uu iyaga la joogay waana hadallada ilaah ee xoogeeya rumaystaha si uu u dhiiranaado waxaa kaloo aynu garanaynaa dhegaystayaal in sayid ciise masiix qalbi qaboujiyo oo u tacsiyeeyo niyadaha rumaystayaasha markii dhibaato ay qabsato waxaana qalbi qaboujintu inoo soo maraysaa hadallada ilaah haddaba taasi waxay noo adkeynaysaa ama xaqiijinaysaa howl waliba iyo shuqul waliba in ilaah uu ku jiro oo uu niyadeenna ku adkeeyo barashada hadallada ilaah ayaa waxa ay inagu hogaaminayaan hawsha sayid ciise masiix maahan oo keliya in hadallada ilaah ay ina qalbi qaboojiyaan laakiin welibana waxa aan ka helnaa dhiranaan innaga oo ku adkaysanayna rumaysadka aynu masiixa ku qabno haddaba cutubka saddexaad ayaannu ku arkaynaa in rumaystayaasha ay ku dhiiranaadaan waxqabadka iyo sida ay rumaysadka ugu socon lahaayeen waxaa la adkaynayaa inaan baranno hadallada ilaah waayo wax waliba iyaga ayay inoo soo marayaan haddii aad rumaysan tahay in masiixu imanayo waxa aad ku mashquulaysaa inaad howl u samayso isaga waayo waxa aad garanaysaa inuu ka xisaab qaadanayo haddii uu berrito yimaado waa inaynu garanno sidii aynu masiixa aynu ceeb la'aan u hor iman lahayn innaga oo ah sidii shaqeeyayaal xigmad leh waxaan markaa filayaa dhegaystayaal inaad si wanaagsan u garateen waxyaabihii aynu idinkala soo hadalnay ee ku qornaa cutubka labaad ee warqaddii labaad ee rasuul bawlos u qoray dadka reer tesalonika waxaa dhegaystayaal aynu intaa ku soo keenaynaa cutubkii labaad oo aynu si baahsan kaga hadalay dhowr umuurood oo ay ugu dambaysay saddexdii siyaabood ee badbaadada masiixu ay u saamayso qofka masiixiga ah waxaana weeyaan xaaladihiisii hore oo ah in la badbaadiyey kuwa maanta jooga oo ah in quduus laga dhigay iyo wakhtiga imanaya oo ah in uu helo amaanta rabbigeena ciise masiix haatanna waxaannu idiin bilaabaynaa cutubka saddexaad warqaddii labaad ee rasuul bawlos u qoray dadka reer tesalonika mawduuca looga hadlayo cutubka saddexaadna waxaa sii soconaya maaddadii hore ee khusaysay sida ficil ahaan ay noqonayso imaanshaha masiixa cutubkii labaad waxa uu ku soo dhammaanayaa arrinka dhabta ah ee khuseeya rumaystayaasha oo la doonayo inay ku dhiiradaan barashada hadallada ilaah bawlos waxa uu kala hadlayaa masiixiyiinta reer tesalonika sida ilaah u qalbiqaboojinayo iyo weliba sida ilaah ugu dhiiriyo masiixiyiinta howl waliba ee wanaagsan ee ay qabanayaan waxna tanu ay khusaysaa daacadnimada shakhsiyadda masiixa waxaa kaloo bawlos uu kaga hadlayaa qaybtan jagada yaabka leh ee aynu masiixa ku haysanno waa layna doortay sida ku qoran cutubka labaad aayadda saddex iyo tobanaad markaasoo rasuul bawlos lahaa waxaa ilaah bilowgii idiin doortay badbaado ka timaada ruuxa quduus idinka dhigaya waxaa weliba laynoogu yeeray inaynu helno ammaanta rabbigeena ciise masiix markii aad u fiirsato waxyaabahaas oo dhan farxad iyo raynrayn baa ku sugaysa habase yeeshee cutubkan saddexaad ayaa bawlos waxa uu inoogu sheegayaa in ay jiraan saddex mas-uuliyadood ee saaran qofka masiixiga ah isla sidii uu kala hadlay reer efesos markaasoo uu lahaa waa inaad ku socotaan si istaahisha u yeeristiinna haatan bawlos waxa uu reer tesalonika u sheegayaa isla mas-uuliyaddaas laga doonayo ama laga dhowrayo marba haddii ay masiixiyin yihiin oo ay doonayaan inay iimaanka ku sii socdaan waxaanan cutubkan saddexaad ku bilaabaynaa maaddada ugu horraysa oo ah in rumaystayaasha ay ku gaamuraan ku socoshada rumaysadkooda haddaan arrinka idin hoga tusaalayno ayaa waxaa loo baahan yahay inaannu la soo kala baxno baalka saddex boqol saddex iyo lixdan ee axdiga cusub warqaddii labaad ee rasuul boolos u qoray dadka reer tesalonika cutubka saddexaad ayadaha hal ilaa laba waxaana qoran sida tan ugu dambaysta walaalayaalow waxaan idinku leeyahay noo soo duceeya in hadalka rabbigu dhaqso u faafo oo loo ammaano sida dhexdiinna loogu ammaano oo lanaga badbaadiyo dadka qalloocan oo sharka ah waayo rumaysad lama wada laha wuxuu bawlos leeyahay hadallada ilaah ayaa qofka ku xoogeynaya socodkiisa uu masiixa la soconayo isaga oo dhex jooga duni shar badan hadallada ilaah ayaa qofka rumaystaha ah xoog siinaya sida qofka masiixiga ahi u socon lahaa wuxuu leeyahay rasuul boolos ugu dambaystii marka uu sidaa leeyahay wuxuu soo dhammaynayaa warqaddan wuxuu kaloo weydiisanayaa masiixiyiinta in ay isaga usoo tukadaan si hadalladii ilaah ay ugu dhex socdaan dadka buuqla'aan siday maantaba tahay waxaa hadalka uu ku barowkoobayaa haddii masiixi weliba ilaah ka baryo in uu soo gaaro kuwa hareer jooga ee uu ama la shaqeeyo ama ay xigaalada yihiin ama walaalahood haddii taasu dhacdo injiilku wuu faafayaa waxaa laynaga doonayaa haddaba dhegaystayaal inaynu isku tukanno innagu idinka dhegaystayaasha ah ayaannu u soo tukanaynaa idinkuna innaga ayaad inoo soo tukanaysaan innaga oo garanayna in salaadiinna uu ilaah aqbalayo waxaa salaadihiinna ilaah uga baryaysaan kuwa howlaha masiixa idinka dhex wada hadday ahaan lahaayeen macallimiin wacdiyayaal dhakhaatiir iyo weliba sharci yaqaano hay-adaha la shaqeeya iyo mid waliba oo masiixi ah oo inuu idintaakuleeyo oo uu idin dhiso oo uu idin dhiirogeliyo idinla jooga ha loo duceeyo waxaa ducada la weydiisanayaa kuwa masiixa raacsan ee ku badbaaday nimcada laga helo ciise masiix waxaa salaadiinnu ay keeni kartaa in laynaga badbaadiyo dadka qalloocan oo sharka ah waana kuwa aan weli rumaysan injiilka oo ay la tahay inaan dadka ku wacdinayno toobadda oo ay la tahay inaan dadka ka weecinayno toobadda waxaana ay iyaga oo ay la tahay inay ilaah u dirirayaan bilaabayaan inay dagaal ku soo qaadaan xubnaha kiniisadda ee hawsha wanaagsan ka dhex wada bulshada hadday yihiin soomaali ama ajaanib masiixiyiin ah oo dalaal fog ka yimide waxyaabahaas shar kale oo dadka ay ku kacayaan waxaa looga gudbaa baryada kuwa ilaah rumaysan haddaba marka uu leeyahay waayo rumaysad lama wada laha ayaa rasuul boolos waxa uu ka hadlayaa in dadka qaar aanay ku dhegin waxbariddii toosnayd ee uu baray waana waxbaridda toosan ee rasuullada tan aasaaska u ah kiniisadda innaguna iyada oo aynu raacayno hannaanka rasuullada iyo waxbariddooda ayaannu idinku wacdiyeynaa injiilka nimcada si nafsiddiinnu u badbaado haddaba waa baab in lagu dheganaado runta ah in masiixu soo noqonayo oo welibana waa baab kale in la jeclaado muuqashadiisa laakiin waxaa jira qaab kale oo loogu soconayo runtiisa weyn waana arrinkaa isaga ah ee ah in lagu socdo runta weyn asbaabta boolos ugu soo qorayo warqaddan reer tesalonika haddii aanu jecelnahay haddaba muuqashadiisa waxaa lagu caddayn karaa oo keliya hadba sida aynu ugu soconayno hadalka ilaah haddii aynu ku dhegannahay waxyaalaha ilaah inuugu sheegayo kitaabka waynu guulaysanaynaa haddii aynan raacinna la huri maayo dhicis welise rajo ayaannu lahaanaynaa inta aynu rumaysannahay masiixa haddaan horey idinku sii wado haddaba xigisada warqaddan labaad ee rasuul boolos u qoray dadka reer tesalonika ayaannu eegaynaa cutubka saddexaad aayadda saddexaad waxaana qoran sida tan laakiinse rabbigu waa aamin wuuna idin xoogayn doonaa sharkana wuu idinka ilaalin doonaa haddaba miyaanay aayaddaasu xiise weyn lahayn dhegayste waxaan garanayaa inaan marar badan gaari waayey heerkii layga doonayey laakiin isagu ima tuurin waayo ilaah waa aamin sida rasuul boolos halkan inuugu sii adkaynayaba ilaah mar waliba waa aamin oo waxaa loo baahan yahay haddii aynu masiixiyiinnahay inaynu xagsanno runtan qaayaha weyn leh waxaa haatan rasuul boolos leeyahay ilaah waa aamin wuuna idin xoogeyn doonaa waxaannu dhegaystayaal garanaynaa in howl weyn ay ina sugayso kuweena masiixiinta ah waxaana weeye sidii aynu ku dhisi lahayn kiniisad ay leeyihiin soomaalida masiixiyiinta oo hadday noqon lahayd xagga waxbarista qorshaha iyo kharashkaba ka madax bannaan waana kiniisadda aynu ka wacdiyeyno dadkayaga si ay u arkaan iftiinka iyo nuurka injiilka barakada leh ee masiixa waxaa loo baahan yahay inaan nolol masiixinimo ku noolanno intii aynu kari karno inta kalena ilaah baa inoo dhammaynaya haddaan horey markaa idiinku sii wadno xigashada cutubka saddexaad ayaannu eegaynaa baalka saddex boqol afar iyo lixdan ee ahdigii hore cutubka saddexaad aayadda afraad waxaana qorniinku leeyahay sidatan xaggiinnana rabbiga waannu aaminsannahay inaad samaysaan oo aad samaysan doontaan wixii aanu idinku amarno masiixiyiinta waxaa lagu amrayaa in ay sameeyaan waxyaalo ay tabanayso masiixinimada waxaana kitaabka axdiga cusub inoogu qoran amaro sida aynu ku soo aragnay warqaddii koowaad ee reer tesalonika cutubka shanaad waxaana haddaba jira amaro ka badan toban oo gaaraya ilaa iyo labaiyo labaatan amaradood oo laga doonayo qofka rumaystaha ah inuu dhowro ciise masiixna waxa uu leeyahay haddii aad jeceshihiin amaradayda dhowra oo laba iyo labaatanka amaradoodna waa kuwiisii bawlosna wuxuu kalsooni weyn ku qabay in rabbigu u suuro gelinayo amarada masiixiyiinta wuxuuna rumaysnaa in kiniisaddii reer tesalonika oo markhaati weyn u ahayd sayidka inay sii wadi doonto markhaati furka weyn ee masiixa haddaan dhegaystayaal horey idiinku sii wadno ayaannu iminkana eegaynaa warqaddii labaad ee reer tesalonika cutubka saddexaad aayadda shanaad baalka saddex boqol afariyo lixdan ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan rabbiga qalbiyadiinna ha ku toosiyo jacaylka ilaah iyo dulqaadashada masiixa waxa aynu aayaddan kore ku arkaynaa in qofka masiixiga ah laga doonayo inuu ku socdo jacaylka ilaah saaxiib waxaannu dunidan maanta ku joognaa jacaylka ilaah oo ina wada hareeyey waayo waad garanaysaan dembiyada tirada badan oo idinka dhacaya iyo welibana sida ilaah idin dhowraya qaarkiin miyaanay taasi ahayn jacaylkiisa waxaan kaloo garanaynaa in jacaylku yahay midhaha ruuxa quduuska oo ruuxa quduuska oo ilaah ayaa jacaylka ilaah hubaal niyadaheenna uga dhigi doonaa jacaylka ilaah waa furaha ruuxa welibana ma jeclan kartid qof waliba oo waxa ay ila tahay in ilaah aanu taa inaga dhowraynin dadka qaar xurguf baa ina dhex mari karta oo dabeecadeennuna way kala gedisnaan karaan oo khasab maahan inaan qof waliba jeclanno waxaa khasaba inaan sharka ka joogno bowlos oo arrinkaa ka hadlaya ayaa waxa uu leeyahay isagoo la hadlaya reer filiboy jacaylkeenna ayaa waxa uu inoo keeni karaa ciqaab oo waxaa loo jeedaa in kuwa aynu jacayl u muujinnay haddana ay beddelaan wadcigayaga iyagoo been inaga sheegaya si dadka kale hortiisa ay sumcaddeenna ugu halleeyaan kuwaasoo kalena waxa ay dhalan rog ku samaynayaan jacaylka aynu u muujinnay waana inaan ka feejignaanno weli ayadda shanaad ayaannu ku jiraaye waxauu bawlos leeyahay iyo dulqaadashadiinna masiixa waxaa taasi loola jeedaa inaadan ku adkaan fikirka aad ka qabto goorta masiixu soo noqonayo iyo haddii aad ka mid tahay kuwa ay la tahay in masiixu dadka oo dhan hal mar u soo wada noqonayo oo uu boqortooyadiisa ka taagi doono dunida markii uu soo noqdo wax kastooo aad rumaysan tahay waa meesheeda laakiin waxaa lagaa doonayaa in aad dulqaadasho ku dhowrto imaanshaha masiixa taasina waa ay hagaagsan tahay dhegaystayaal habeen dambe ayaannu halkii idiinka sii wadi doonaa fasirka kitaabka haatan si aynu dhegaysanno khasaa'id ay inagu luuqeeyaan culimmo soomaaliya oo welibana masiixiyiin ah
isaga u iishee kalayaan amaane rabbiba awood leen ayo iyo khayr badan ilood iyo sharaf leen kalayaan amaane ibliiska iyo jiniga adana calumiya isaga ka adage kalayaan amaane rabbiba awood leen ayo iyo khayr badan ilood iyo sharaf leen kalayaan amaane ninkii ruuxa aamina rabbigiisa deeca axdibaaw yaale kalayaan amaane rabbiba awoodle aynayo khayr badan ilayo sharafle kalayaan amaane kii amaarka raacay ilaahi rumeeya axdibaaw yaale kalayaan amaane rabbiba awoodle iyo khayr badan xilwad iyo sharafle kalayaan amaane arxankeeni weeyaan ayaneeba weeyaan aakhiriyo adduunkee kalayaan amaane rabbiba awoodle ayo iyo khayr badan xilwad iyo sharafle kalayaan amaane rabbiba awoodle ayo iyo khayr badan xilwad iyo sharafle kalayaan amaane
sariyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sariyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye ubanagu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e waxaad kaloo iimeylada inoogu soo diri kartaan dhegaystayaal cinwaanka yahu-ga ah oo ah somali t w r at yahu com aada u fududyahayaa somali t w r at yahu com waxaa kaloo aan idin siin doonaa website aad ka maqashaan barnaamijyada soomaaliga ah si kuwiina doonaya in ay koorasyo ka qaataan bibalka ay ugu suurowdo ama ugu hirgasho
sariyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sariyow masiixow salugla halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin